barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha novembarna ay tahay sagaal iyo toban sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan oo anoo ah iyo ismaaciil xuseen farjan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyarada siyaasiyiinta ah ee ku biiray labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya marka insha allah ma dhici doonto in mooshin wax lagu dumiyo ay dhallinyaradaas ku raacaan cid kastoo wada waxaa noqon doonaa dadkii wadanka u hiiliya waxaa isleeyahay xilliga anaga inaan ila tahay inaan wax ka bedeli karno qaabkii hore ee baarlamaanka maadaama oo hadda dhallinyarada sanadkan baarlamaanka ay kusoo dirtay ay gaarayaan tiro intii hore ka badnayd dhinacii heesaha ayaan sidoo kale ka maqnayn barnaamijka
qodobadaas iyo kuwo kale oo xubintii ciyaaro ay ka mid tahay aad kaga bogan doontaan barnaamijkeenna inta uu socdo marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid ah warkii dunida madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa magacaabay xilalka ugu sarreeya ee xukuumaddiisa xeraalyaha guud ee maraykanka ayuu u magacaabay senator jeff sessions halka uu taliyaha laanta sirdoonkana u magacaabay ee c i e da mike bombio sidoo kalena janan shaqada ka fadhiistay ayuu isna u magacaabay inuu noqdo la taliyihiisa amniga qaranka saddexdan mas-uul ee trump uu magacaabay ayaa ahaa kuwo daacad u ahaa intii uu socday ololaha dooda badan dheliyey waxayna ahaayeen kuwo si adag u difaaca
madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa ku guda jira safarkiisii ugu dambeeyey ee uu dibadda ku bixinayo gudaha magaalada lima ee waddanka peru halkaas uu ka raadin doono inuu sii xoojiyo isbahaysiga maraykanka iyo dalalka gobolka asia pacific kadib doorashadii madaxtinimada maraykanka ee donald trump obama ayaa la filaya in hogaamiyaashaasi uu kala hadlo arrimaha xoojinta xiriirka labada dhinac islamar ahaantaasina ay sidii u xoojin lahaayeen ganacsiga labada dhinac ee maraykanka iyo dalalkaasi hore waxa uu madaxweyne obama uu wakhtigiisu sii dhammaanayo usoo maray dalal ay ka midka yihiin griiga iyo jarmalka
duur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan qaar ka mid a dhallinyarada da-da yar ee soomaaliya ayaa sanadkan wacdaro ka dhigay saaxadda siyaasadda kadib markii gabdho iyo wiilal dhallinyaro ah ay ku biireen labada aqal ee dowladda iyagaoo tartankii doorashada xildhibaanada kaga adkaaday siyaasiyiin kale haddaba barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaan kaga hadli doonaa dhallinyarada ku guulaystay tartanka xildhibaanada labada aqal ee dowladda soo socota yeelan doonto dhallinyaradaasi waxaana ka mid ah sacdiye muuse cabdulaahi iyo cabaas cabdulaahi siraaji oo labaduba aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ku jira ama soo galay wariyaheenna nuur xasan nuur bukhaari oo khadka telefoon kula xidha ayaa kala sheekaystay arrimo dhowr ah oo ku saabsan ku biiritaankooda siyaasadda
waan dhowahay maasha allah magacaygu waa sacdiye muuse cabdulaahi waxaan ka mid ahay golaha baarlamaanka ee aqalka hoose laga soo doortay jubbaland waan idin mahad celinayaa maanta kulankan aan dhalinyarada inaan ka qayb qaadano maadaama oo nahay dad dhalinyaro ah oo haddana ku biiray golaha baarlamaanka soomaaliya
mahadsanid nuur bakhaari waa dhowahay waa idin salaamaya adiga iyo xildhibaan sacdiyo sidaa sheegtay waxaan nahay nin dhalinyaro ah oo ku guulaystay tartankii dhawaan ka dhacay kismaayo kuna soo biiray golaha shacabka soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo wixii idinku dhaliyey maaragtay in aad xildhibaan noqotaan idinka oo dhalinyaro ah oo aad ku biirtaan golaha aqalka hoose xildhibaan sacdiye ayaan ku hormarayaa
runtii waxaa igu dhalisay maadaama oo qof dhalinyaro aan ahay in dhalinyarada soomaaliya aan isdhihi karo dhalinyarada dhalinyaro unbaa fahmi karto damar ahaan taasna waxyaabo ka bedeli karta waxna ku silaabin karta sidaa darteeda waxaan go-aansaday inaan isku soo sharaxo golaha baarlamaanka ee aqalka hoose dowladda federaalka soomaaliya ilaahayna waa ila garab galay waan ku guuleystay n run ahaantii dhalinyarada soomaaliya maanta waa lafdhabarta n dadkeena soomaaliyeed marka meel walba ay joogaan waxay u baahan yihiin talo wanaagsan waxqabad dhiirigelin iyo mataqaanaaye in la saa-iideeyo waxyaaba Waaya.
badan sida shaqo abuurka waa mahadsantaa kugu soo laaban doonaa Eh, isla su-aashaasi ayaan jeclahay inaan hordhigo xildhibaan cabaas cabdulaahi siraaj haya cabaas
buxaari waa mahadsan tahay sidaad og tahay e, soomaalida boqolkiiba tiro badan waxaa ah e, dhalinyarada E, wadanka soomaaliya marxalado badan ayuu soo mara maraya oo kala duwan sanadadii u dambeysay dowla kume- dowlad kumeel gaar ayaa jirtay waa laga soo gudbay E, dowlad e, la aqoonsanay caalamka aqoonsan ayaa jirtay caqabadahana way iska banaayeen maadaama aan ahaa nin dhalinyaro ah oo wadankiis ku nool e, ka mid ah shacabka intooda badan dhalinyarada ah arkayana ee marxalada ay ku jirto ee wadankeena ee fursad hadda taagan oo aan kaga qayb qaato ee baarlamaankii aan ku metelo dhalinyarada soomaalida ah meel kastay dunida ka joogaan ee dhalinyarada micnaha waxay soo kordhin karaan afkaarta cusub ee ayagoo ka faa'iidaysanayo ee wacyiga hadda jiro maskaxda dhalinyarada hal abuurkooda lagu daray waayo aragnimada odayaasha iyo ee garashada iyo naxariista haweenka wax badan ayaa uqabsana wadanka marka waxay tiri ka mid noqo dhalinyarada wadanka wax ka bedeleysa haddii aad fursad weli karto sidaas aaweed ayaan isku dayay inaan u tartamo alxamdulilah waana ku guuleystay waan gartay En, ma sahlana in qof siyaasadda ku cusub oo haddana dhalinyaro ah uu ka badiyo siyaasiyiin ka waaweyn dhinaca da-da ama siyaasadda marka dariiqee usoo marteen guushiinan waxaan weydiiyey su-aashaasi sacdiya wallaahi waxaan usoo marnay n wadada loo soo maro doorashooyinka n run ahaantii doorashadan way ka bedelnay doorashooyinkii hore ee soomaaliya ka dhici jiray sababtana ay tahay in qofka beesha u sharaxan kursigaasi ay konton iyo kow qof ay kasoo xulinayaan kasoo dooranayaan sidaas la-adligeeda waxaan isu soo sharaxay n baarlamankii oon kismaayaan imid kadibna halkaasi waxaan kula kulmay n beesha aan kursigaasi u taagnaa ergadooda oo konton iyo kow qof ah kadibna n dadka wax dooranahayo qofku waxay ku doortaan dadnimadiisa iyo aqoonta iyo heerka uu qofka gaarsiisan yahay mise isdhihi karaan qofkan wuu imateli karaa ama wuxuu ka bedeli karaa guud ahaan soomaaliya sidaas la amnigeeda waxay ii suurta gashay inaanu ku guuleysto kana mid noqdo n baarlamaanka soomaaliya haye xildhibaan cabaas adiguna maxaad ku dari lahayd Eh, waa mahadsantahay bukhaari wallahi ma sahlano eh, doorasho haddana ku salaysan barnaamij eh, beel beel ah aan ahayn mid hal cod iyo hal qof ah Eh, ilaa iyo waxay ugu qaadatay muddo dhowr bilood ah inaan barnaamijkan ka soo shaqeeyo dadkii aan hor keeno in loo baahan yahay isbedel fikirkii hore ka shaqeynaya wadanka mid ka cusubo ka ka- ee ka duwan la keeno dadka loo adeego masaalixdooda ee lagu metelo ee wadanka uu u baahan yahay qof micnaha eh, wacyiga taagan la qabsan karo eh, garasho iyo aqoon leh eh, fahmaya masaaliixda dadka fahmaya baahida fikir uu wax kaga bedelna u hayo intaas markaan hor keenay waan ka dooday oo aan micnaha wakti badan geliyey oo ligu celceliyey ugu dambeyn in badan ayaa fikirkayga dhegaysanaysa Eh, marka fikirka aan ka gaday ay la qaateen in isbedelkan loo baahan yahay keliya kuma ekaanin konton iyo kow ee ee beesha ahayd inta beesha ay ka kooban tahay dhalinyarada kale oo isku afkaarsanay saaxiibada cid kasta looma kala harin fikirkayga ciddaan ka gada igu raacdaba kambeynka hore ka gelaysay ee waxaan is dhihi karaa ee aniga iyo xildhibaan sacdiya dadka micnaha soo bixitaankooda loogu farxad badnaan ku jiraan ee dhalinyaro inay soo baxda waxaan ka daawanaya telefishinka markaan arkay ee garowa laga bilaabay ee puntland dhalinyaro soo baxday waxaa jira aleele hadday soo baxaysaa waa un kasii ee, labalaabnay meeshaan joognay shaksiyan waa sii dadaalka waa sii muujiyey waxaan isticmaalaynay ee, keliya dadka in loo sheego waxaana loo baahan yahay isbedel ee, ha ku dooranano qof meeshaas inta taga ka raadsanayo nolol iyo mishaar ka dhiganaya ee, ha ku dooranano qof in uu isku ilaaliyo rabo ku doorta qofkaad dooranaysaan qof in uu idin matalo wax idin tara aad umalaynasaan alxamdulilah fikirki way qaateen ee, looma kala harin dhalinyarada soomaalida kadibna waa lagu guuleystay barnaamijkii markaan galay tira aad u fiican ayaan kusoo baxay waa mahadsantahay En, cabaas iyo sacdiya iyo dhalinyarada kale ee idinla mid ah ee galay labada aqal En, waxaad wadataan magaca dhalinyarada maxay tahay waxa aad rabtaan inaad ka bedeshaan siyaasadda soomaaliya haye xildhibaan sacdiye muuse bismillaah n siyaasadda markaan dhaho midda ugu weyn aan isdhihi karo maanta waad ka bedeli kartaan ka dhalinyaro ahaan n waxaa ka mid ah inaan si daacad ah aan u matalo danaha soomaaliya iyo shacabka ku nool waxaanu ku dadaali doonaa hagaajinta xiriirka siyaasadeed ee dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedka liiga soo xeshay ee jubbaland iyo dowladaha deriska ee soomaaliya n deriska la ah soomaaliya intaba waa mahadsantahay sacdiya n xildhibaan cabaas waxaan ognahay in mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu xun ee ay dhallinyarada soomaaliyeed wajahayaan ay tahay shaqo la-aanta n ma ku fikeraysaan in baarlamaanka cusub ee soomaaliya marka uu shaqada bilaabo aada horgeysaan n sharciyo taageeraya dhallinyarada
walaal waa runta nuur bukhaari sidaa sheegtay shaqala-aan ba-an ayaa wadanka ka jirta dhalinyaro badan oo haddii fursad loo siiyo in ay wadankooda u shaqeeyaan camal nolol maalmeed meel ka saataan ee helaan heli lahaa micnaha wadankan wax tari lahaa ayaa jooga mudnaanta kuwaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad waxay tahay in wadanka horta masaalixdiisa wax kasta laga hormariyo wadanka ayaa ka weyn qof kastoo jooga dhalinyaro ahaado waayeel ahaado mise haween ahaadaan laakiin ka dhalinyaro ahaan si toosa inoo taabanaysaa inaan u ololeyno xuquuqda dhalinyarada si loogu heli lahaa shaqa abuur sida looga badbaadin lahaa maxaa la yidhaha xagiirnimada waxaa kale dilaa kale oo daran waxaa jira la yidhahda tahriibta oo ummadii baabiye in laga wacyigeliyo oo la yidhahda wadankiini balkan aan u gudmaan aan ka wada shaqeyna xaqiiqdii waxaa jira lahaasho qofka inuu dareemo wadanka inuu leeyahay inaan u dadaalno wadanka aan ilaano war anagaa iskale aan anaga nafteena wax u qabsano maxaa la yidhahdaa ay u arkaan inay wax ku leeyihiin taladii dalka kadibna hami ay u yeeshaan inay ku dadaalaan ninka sakaalinta uu leeyahay inuu ka qaato xagjirnimada ka weecdaan oo dowladnimada u weecdaan marka barnaamijkaas waa qorshada ku jira waana ku dadaali doona inaan ka shaqeyna insha allah n waan gartay waa mahadsanta cabaas waan kugu soo laaban doonaa isla su-aashaasi ayaan jeclahay inaan hordhigo xildhibaan sacdiya n horta dhalinyarada waxyaabaha u keenayo inay saxaraha ku ku baaba-aan iyo badaha ama ururada ay ka qayb galaan waxaa ka mid ah shaqo la-aanta n qofkii oo soo akristay ama waxbarasho soo dhameeyey oo haddana wadankii joogo wax shaqo ahna aan haynin run ahaantii waxay ku qasbaysaa in wadooyin kaleta uu maro sida tahriibka iyo inuu kooxo ka mid noqdo sababtuna ay tahay shaqo la-aanta wadankeena ka jirta marka waxaan ka shaqeyn doonaa ka dhalinyaro ahaan dhalinyaradeena hadda kusoo biirtay sidaan jeclahay baarlamanka in deegaankeena iyo guud ahaanba soomaaliya aan shaqo abuuris u sameyno dhalinyaradeena soomaaliyeed n dad badan oo soomaali ah ayaa ku eedeeyey baarlamaanadii hore inuu wakhtiga uga dhammaaday mawshino iska soo horjeeda taasoo marar badan khalqal gelisay maaragtay hanaanka dowladnimada marka maxaa idinkaga qorsho ah si meesha looga saaro arrimahaasi oo dhan waxaan su-aashaasi weydiin lahaa cabaas cabdulaahi
bukhaari aan horey u galo waxaan leeyahay shaqada u weyn haddana hortaalo waa soo xulitaanka guddoomiyaha baarlamaanka tan xigta soo xulitaanka madaxweynaha wadanka afarta sana soo socota hogaamin doona inta aanan mooshin la gaarin ee ka dhalinyar ahaan inta ka fadhiisano aan isweydiino wadankan yaa wax tari kara bay noqonaysaa insha allah fikirkeena aan wax kusoo xulayno midda xigta ma dhici doonto dhalinyarada in ay ka imaatee ninkan waan la shaqeyn waayo mooshin ha lagu saaro dabcan aqalka hoose waxaa caawin doona aqalka sare oo marjac noqon doona laakiin dhalinyarada in wadanka marxalad isbedbedel ah oo taagan xasilooni la-aan iyo la geliyo kama qayb qaadan doonaan saameynta u weyn anagayna ugu leedahay annagaa wadankii joogna anagayna micnaha dadka ayna fiirinayeen waa la tijaabiyey hogaami kooxeed waa la tijaabiyey urur diimeed waa la tijaabiyey odayaal hadeertaan waxay joogtaa boqol kiiba soddon haweenaa la siiyo dhalinyaradina ha lagu soo dara dhalinyarada haddii haje laga waayo meel dambe oo loo la sugaayo ma laha marka insha allah ma dhici doonto in mooshin wax lagu dumiyo ay dhalinyarada ku raacaan cid kastoo wado waxaa noqon doonaa dadkii wadanka u hiiliya masaalixdiisana insha allah ku dadaala
sacdi haye waad maqashay xildhibaan cabaas marka adigu muxuu yahay fikirkaada ku aadan arrintaasi waxaan isleeyahay xilliga anaga inaan ay ila tahay inaan wax ka bedeli karno qaabkii hore ee baarlamaanka maadaama oo hadda dhalinyarada sanadkan baarlamaanka ay kusoo birtay ay gaarayaan tiro intii hore ka badnayd marka waxaan isleeyahay sidii xildhibaan cabaas uu ka dhawaajiyey in marka hore annaga aan ka tashano waryahii danteenada iyo masaalixdanada soomaaliya ay ku jirtaa maadaama aan dhalinyarada hadda baarlamaanka ugo- aysan u gelinin dhaqaale aruuris iyo waxyaabo noocaas hadanahooda aysan ku gudanaynin ay ka tahay masaaliixda dadkooda iyo wadankooda inay sare u qaadaan waxna ka bedelaan ka dhalinyaro ahaan in wadanka siyaasadii hore iyo mataqaanaaye mooshinadii hore isdhihi karaan waxbaa ka bedeli karnaa maanta waa noola baahan yahay waxaa dhici karta inay jiraan caqabado idinka hor imaan doona Een, xildhibaan sacdiye adigu maxay kula tahay caqabadaha aad is leedahay waad wajahaysaan Een, runtii horta tilaabo walba oo la qaado caqabad bay iska jirtaa marka hadda caqabad een, saas u muuqato oo isdhahayo way kaa hor imaan kartaa een, ma jirto xagga caqabadda xildhibaan cabaas adiga ee dhankaaga ma is leedahay waxaa jira caqabado aad wajahaysaan
caqabadaha walaal nabahoreyaalaha waxaa ka mid ah biniaadamka caadiyan isbedelka wuu ka hor imaado iskama qaata tan kuwaad soo xulitaankii in la helo maxaa la yidhaahdaa qof u qalma kursiga uu u tartamaya ha ahaada kan baarlamaan gudoomiye baarlamaan ha ahaada kan madaxweyne ayaa kuwa caqabada taaganta imaan doonta in laga dhaadhiciyo ummadaas hal fikir aan ka qaadano oo barnaamij ah dabcan axzaab hadda ku tartamayso oo muuqda ma jiro dadkii waxaa lagu keenay beel beel ayaa lagu keenay Eh, waxaa laga yaabaa kala fikir dunaasho inay jiraan Eh, laakiin caqabadaha aan rajeyna waxay tahay mid eh, maalinla ah oo sida shaqada usoo baxda ah caqabadaha kaloo jira waxay tahay meeshaan u socono eh, nidaamkii dawliga ma dhamaystirno micnaha eh, meel kasta ma gaarsiisna Eh, fikirka yimaadane mise kasoo maxa dhalinyarada oo kasoo eh, fula baarlamaanka in la dhaqangeliyo eh, waxaa macquula inay suurageli weyso eh, si degdeg ah Eh, wax badan oo saliima ayaa laga yaabaa duruufo jira awgood inay socon waayaan marka caqabadaha siday usoo imaadaan ayaan naga xaaladaysanaa insha allah waxaan rajeynayaa in wadankan eh, afartan sano kadib uu noqdo mid aad aga wanaagsan eh, midda hadda uu ku jiro oo la yidhaahdo alla ilaa dhalinyarada waxbay ka bedeleen ha la badiyo waayahay gabagabadii ayaan maraynaa marka marka aan kasoo tagno dhinaca siyaasadda soomaaliya waxaa lagu tiriyaa eh, inuu yahay dal qani ah oo waxa uu leeyahay khayraad badan sida xoolihii iyo beerihii iyo baddii iyo kalluunkii marka maxaa idinkaga qorshe ah ka dhalinyaro ahaan idinka oo ah siyaasiyiin eh, da'yar Eh, talooyin iyo tusaalooyinna maxaad haysaan Eh, s- een, xildhibaan sacdiya
Een, waxaan kusoo gabagabeyn lahaa tala ahaan in dhalinyaradeena soomaaliyeed aysan niyadda ka jebin ay horey u socdaan aysan wadamada een ku hayaamin badaha iyo saxaraha ku dhammaanin ee wadankooda kuwooda dibadaha jira ee wadanka dibaddiisa kusoo akhrista ee dib ugu soo laabtaan kuwooda wadankooda joogana ay wadankooda shaqooyin waa tuuran yihiin ay ka raadsadaan way helayaan qofkii dadaal dadaalkiisa wuu gaarayaa een ka tala ahaan waxaan aada ugu talinayaa dhalinyarada soomaaliyeed inay isku duubnaadaan oo mar weliba ay ka shaqeeyaan danaha dadkooda iyo dalkooda soomaaliya haye xildhibaan cabaas cabdulaahi maxaa ku dari lahayd Eh, walaale in eh, wadan horumar gaaro laba shay ayaa muhiim ah Eh, in la helo cadaalad iyo in la helo amni haddii amniga la helo oo cadaaladii la helo eh, wax kasta ayagaa isdoonanaya Eh, sidaas sheegta wadankeena eh, waa qani badiyu leeyahay badda ugu dheer afrikaan leenahay Eh, kalluumaysiga cid ka faa'iidaysta malaha dad halkaas kasoo bilaabda raaskaambur ilaa raas caseer Eh, inta laga faa'iidaystana aad ayay u yar tahay Eh, waxaan leenahay xoolihii oo ari iyo geel iyo lo leh eh, kama faa'iidaysano waxaan leenahay webiyaa maro dhulbeeleed wadankeena wuxuu leeyahay eh, inaa hawada ugu fiican eh, qeyb khulaa leh qeyb eh, qabow leh qeyb eh, dhexdhexaad leh Eh, haddii loo abuuro eh, dhalinyarada eh, meel amni ah eh, waxaan is leeyahay waa wadanka waxbaa laga bedeli karaa marka number two in lagu dadaalo in ammaankii la sugo oo la soo celiyo Eh, number laba cadaaladda la sameeyo number saddex eh, keliya aysan noqonin dowlad mise hay-ad in loo shaqo tago eh, la sameeyo eh, kaabayaasha dhaqaalaha la xoojiyo eh, fursado loo siiyo in shirkada eh, soomaali ay leedahay mise ajaanib ay leedahay wadankii laga hirgeliyo eh, shaqada banaanka loo aadayo gudaha loo soo doonto waxaa isleeyahay haddii wadankan la soxo africa wadanka ugu fiican waa noqon karnaa Eh, inta yurub aada ushaqa dadka u shaqo tegi lahayeena yurub inna looga soo shaqo tagi ay yimaadaan wadanka waa ka dhigi karnaa marka dadaalkaas anagu naga eh, eh, eh, noo yaala Eh, meelaha nabadda ah mise horumarka wadamada horumarka gaaray wadamo aada nooga yar eh, naga tireer oo horumar badan gaaraa jiro Eh, wadamadaas malaa-ig eh, ma hogaamiso ma xukunto bini aadana inta ka fariisteen eh, eh, maslaxadooda isweydiisteen eh, waxay yidhahdeen war sidee naga baahnaa ee qofka hadduu garto wadankan haddii aad hagaajisato adaa ku noolaanaya haddii aniga hadda laysiiyo malaayiin doolar meel aan ku nastoon wadanka la aadaya mara inaan ka baxay noqonaysaa wadankaada in loo imaado ee ee maalgashi iyo ee shaqo laga sameeyo annagaa ka dhigan karno waxaanan ugu waajib ah inaan ka shaqeyno sidii lagu gaari lahaa heerkaas ee insha allah howl badanaa taala laakiin wax kasta tartiib tartiiba soconaysaa laba kun iyo laba iyo tobankii meeshaan joognay haddaan ka fiicnay laba kun iyo lix iyo tobanka hadda meeshaan joognay laba kun iyo labaatanki inaan aada aga sii fiicnaan jecelnahay muddo yar intaan burbursanin in ka yar haddii xoogga la wada saaro waxaan gaari karnaa cid kasta oo maxaa la yidhahdaa naga tagtay marka lasoo qaadanayo dunida soomaalida waxaa loo soo qaataa meesha ugu dhibaato badan meesha ugu baahi badan meesha ugu amni xun laakiin wakti aanan fogeen dagaaladii ka hore dad nagu meel lahaa mise nagu dhowaa soo qaada tusaale malaysia singapore meelaha soo qaada aan naga badnayn haddana caalamka horumarka gaaray ee la tartamaya jira dadaalkaas anagu noo yaalaa haddaan dadaalkaas gelino waxaa isleeyahay wadankan si lala yaabo ayuu isbedel aga dhici karaa waa maasantahay aada iyo aad ayaad mahadsantihiin xildhibaanad sacdiin muuse cabdulaahi iyo xildhibaan cabaas cabdulaahi siraaji ayay kuwaas ahaayeen oo igala qayb gelaya barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o a aad buu mahadsan yahay nuur xasan bukhaari oo inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi madasha dhallinyarada oo ay marti ku ahaayeen qaar ka mid ah xildhibaanada loo doortay aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo kale ah sacdiye muuse cabdulaahi iyo cabaas cabdulaahi siraaj laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna xubintii ciyaaraha jamaal axmed cismaan oo stuudiyaha igula sugan aan ka codsado inuu inoo kormaro
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno xubinta ciyaaraha waxaa la ciyaari doona kulmo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska haddii aynu ku horreyno oo kale kulanka ugu xiisaha badan ee maanta dhacaya wuxuu yahay naadiyada manchester united iyo arsenal labada tababare ee jose mrinho oo manchester united hogaamiya iyo arda vinger ee arsenal hogaamiyaha ayaa isku dayaya in ay diyaargarowgeedii ugu dambeeyey sameeyaan si midba midka kale guul uga gaaro ardovinger ayaa raadinaya in guushii ugu horreysay uu ka gaaro murinho inta uu koox leelinayay ee horyaalka dalkaasi ingiriiska iyadoo manchester united-na ay doonayso in ay hadda boorka iska jafto horena ay u sii socoto kulankaas ayaa kulanka ugu horreeya oo dhowaan dhici doona crystal palace ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga manchester city everton iyo swan city ayaa dheeli doona sidoo kale southampton iyo liverpool ayaa wada ballansan stak city waxay la dheeli doontaa naadiga a f c banmouth halka sunderland iyo howsidina ay wada ciyaari doonaan naadiga horyaalka ku guulaystay sanadkii laga soo gudbay haddana doonaysa inay difaacato lester city waxay la ciyaari doontaa naadiga watford stanham iyo westham united ayaa dheeli doona bri middlesbrig chelsea ayaa dheeli doona waxaana horyaalka hogaaminaya liverpool oo dhibcood ka leh naadiga chelsea ayaa iskale dhibcood manchester city waxay leedahay dhibcood arsenalna dhibcood ay iska leedahay dhegeystayaal sidoo kale waxaa dheeli doona kulmo ka tirsan horyaalka dalkaasi spain haddii aynu aadnana kulanka derbi de madrid la yidhaahdo ee atletico madrid iyo naadiga real madrid ayaa gegada vicente caldron ee naadiga atletico madrid ku ciyaarto kuwada ballansan oo ay ku wada dheeli doonaan labadaasi kooxood ayaa waxa ay doonayaan midba mid kale in dhinaciisa uu dhulka uu dhigo iyadoo sidoo kalena horyaalkaasi naadiga real madrid oo hogaaminaysa ay doonayso inay dhibceeda sii hogaamiso ay sii badsato eber ayaa la ciyaari doonta naadiga salta vigo barcelona waxay la dheeli doontaa naadiga malaga deportivo la coronia iyo sevilla ayaa dheeli doona kulan ayaa shala la ciyaaray horyaalkaas ka tirsanaya reer batis waxay laba gool waxba kaga adkatay naadiga las palmas horyaalkaas waxaa hogaaminaya kooxda kubadda cagta ee real madrid waxaana kusoo xiga kooxda kubadda cagta ee barcelona real madrid ko iyo toban kulan ay ciyaarto xillada toddoba iyo labaatan dhibcood shan iyo labaatan dhibcood waxaa iska leh oo ko iyo toban kulan ciyaaranaya naadiga barcelona valreal laba iyo labaatan dhibcood ay iska leedahay atletico madridna ko iyo labaatan dhibcood ay iska leedahay horyaalka dalka talyaaniga haddii dhegaystayaal aan idin dulmarno waxaa sidoo kale uu jira kulan xiise badan oo maalinta britaho dhici doona oo labada kooxood oo milan ka dhisan ay dhili doonaan ac milan iyo inter milan hase yeeshee kulamada maanta dhici doona haddaan idin dulmarno kieva verona waxay la dheli doontaa naadiga calyary halka udinese iyo s s t napolina ay sidoo kale ballansan yihiin naadiga horyaalka hogaaminaysa yuventus waxay la ciyaari doontaa naadiga baskra horyaalkaas waxaa hogaaminaya yuventus oo labayo toban kulan ciyaarta iskale soddon dhibcood roma ayaa lix labaatan dhibco iska leh oo laba iyo toban kulan ciyaartay naadiga ac milan shan labaatan dhibcood iska leedahay labaiyo toban kulan ciyaartay lazio waxay leedahay laba iyo labaatan dhibcood laba iyo toban kulan ciyaartay dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynu joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey dhinac yarayna la socotiinaya haatanna dhinacii heesaha hees ay si wada jira ugu luuqeeyaan fanaanka qoomaal iyo maryan mursal
waa tahay dhegaystayaal heestaasi waxay gunaanadu ahayd barnaamijka madasha dhallinyarada ee halkan si wada jira idikala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo ismaaciil xuseen farajar waxaa barnaamijka ka qayb qaatay oo intiisa badan daadihinayay saaxiibkayga nuur bukhaari sadheero dhinaca iyo farsamada iyo inuu jooga dhammaantay oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo